Aad baad u mahadsantahay goor dhow kanaalka wararka ee Alkataiba Al-Akhbaariya ayaa waxa uu baahiyay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Muuqaalka uu baahiyay kanaalka wararka ee Alkataiba ayaa lagu soo bandhigayaa weerarkii ka dhacay xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka Ilbaq oo dhaca duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaybaha hore ee muuqaalkan ayaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka gudbaya difaacyada ay dhisteen ciidamada dowladda federaalka ay isku soo geedaameen. Intaasi kadibna waxaa goobta ka dhacaya ee dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka. Muddo ay xabaddu socotay kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa sida muuqaalka laga dheehanayaba u suuragelaya inay si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhiggii askarta dowladda federaalka ay ku sugnaayeen kadib markii ay laayeen askartii halkaasi ku sugneed halka kuwa u suura gashay inay naftooda la baxsadaanna ay cagaha wax ka dayeen. Kaamirad Al-Kataib ayaa soo bandhigaysa meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalka oo daadsan ee halkii lagu dagaalamay oo ah xerada askarta dowladda federaalka ee deegaanka Ilbaq. Askarta badankood waxa ay rasaasta ka haleeshay qaybaha sare ee jidhka ee waxa ayna daadsan yihiin gudaha xerada iyo bannaankeeda. Isdaarka cusub waxaa ka soo muuqanaya ee askari ka tirsan dowladda federaalka oo isagoo nool ay gacanta ku dhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isagoo u muuqda mid jahawareersan ayaa waxa uu askarigu yidhi sida kan
ani wali soo qabti waxaarnaa xabalaamtida nafa isoo wati ani wali soo qabti waxaarnaa xabalaamtida nafa isoo wati
intaasi kadib muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dab qabadsiinaya teendhooyinkii xerada ugu dhisnaa askarta dowladda federaalka. Qaybaha dambe ee muuqaalkan cusub uu baahiyey kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo saanadii milatari ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo furteen weerarkii ka dhacay deegaanka Ilbaq ee duleedka degmada Balcad. Hubka lagu soo bandhigay muuqaalka ayaa isugu jira noocyo kala duwan sidoo kale qalabka isgaarsiinta ciidanka ayaa ka mid a waxyaabaha lagu soo furtay weerarka ee lagu soo bandhigay muuqaalka cusub ee la baahiyey weerarkan lagu soo bandhigay muuqaalka cusub oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalka looga dilay ku dhowaad soddon askari